Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamayaa walaalaha reer Alfurqaan iyo dhageystayaasha barnaamijkaba. Haddii aan wax ka tilmaano wadciga maanta dadku wadanku marayo iyo xaaladda hadda taagan iyo xaalku sida uu yahay waxaa lagu soo koobi karaa hal xaqiiqo oo laba weji leh. Wejiga koowaad waxaan wada xasuusanaa laba sano ka hor dagaalkii ay kooxdan dabaqoodhiga ah u iclaansatay ama ay makarafoonka ka ahayd ee maxaanku yirahdaa Africom iyo Mareykanka ay afhayeenka uga ahayd iyo kabaqaadka iyo caratuurka ee maaragtay ay ku sheegeen in yoolkiisu ahaa in muddo kooban gudahood oo mararka qaarkoodna sanad ay lahaayeen mararka qaarkoodna lix bilood ay lahaayeen inay ujeedkoodu ahaa inay wadanka uga xoreeyaan ama uga saaraan xarakada mujaahidiinta. ayagoo runtii xilligaas awood ciidan iyo mid dhaqaale iyo taageero caalami ah iyo maxaanku yirahdaa go'aano masiiri ah oo ay gaareen daliishanayay oo maxaanku yirahdaa dadka ama ugu hanjabayay ama inay ku kiciyaan oo ku dhiirigeliyaan isku dayayay. sidoo kale waxaan wada xasuusanaa ficiladaas iyo dagaalka aan laga fiirsan ee qaraska tuurka ah bilo gudahood bilowgiisi kadib yacni darabaadkii ku dhacay iyo maxaanku yirahdaa jabkii la gaarsiiyey oo weliba dhanka ciidanka ah iyo maxaanku yirahdaa arrintii iyo jabkii iyo dib u dhicii barnaamijka ay kala kulmeen iyo darabaadka iyo rarbaxooyinka ku dhacay. muddadaa wixii ka dambeeyey ama labada kun iyo labaatankii dhammaadkeedii wixii labada kun iyo labaatan iyo labadii dhammaadkeedii wixii ka dambeeyey waxaa la oran karaa xaqiiqatuna xaqiiqadu ay tahay nimankaa dagaalkoodii dhinaca kale ayuu isu bedelay oo meeshii ayagu weerarka ay ka qaadeen oo duulaanka ayagu ay ka iclaansadeen oo ay sheegeen inay dhul qabsadeen wixii xilligaa ka dambeeyey ayaga ayuu maxaanku yirahdaa weerarka iyo dagaalku uu ku bilowday. Labadaa sano ama saddexdaa sano ee kasoo wareegatay maxaanku yirahdaa xilligaas ilaa maalintii dagaalka iclaansadeen xaqiiqatan jab kala duwan oo isdaba joog ah oo caskari ah oo unugyadii iyo ururadii ugu muhiimsanaa ciidankoodii shisheeyuhu soo tababaray lagu burburiyey hubkoodiina lagu qaatay maxaanku yirahdaa ayay la kulmayeen. Jabkaas caskariga ah waxaa ka dhashay jabab kale oo wejiyo kale leh ama noocyo kale ah. Tusaale ahaan waxaa ka dhashay jab siyaasi ah oo yoolkii siyaasiga ahaa oo dagaalkan ay uga gol lahaayeen oo ahaa dalkan ugu yaraan qayb ka mid ah ama gobollada ugu muhiimsan in ay maaragtay ayagu doorasho waxay ku sheegayeen oo iskooda ay ka qabsadaan oo ayagu ay boqorro isu caleema saaraan. Yacni arrinta ayadaa maadaama caskariyan loo jabay waxay noqotay arrin sidoo kale ee lagu hungoobay. Waxaa ka dhashay dagaalkaas iyo jabka caskariga ah jab diblomaasi ah oo shisheeyaha iyo reer galbeedka iyo Mareykanku dagaalkan iyo iclaamitiisu iyo bilowgiisu wuxuu ahaa isku daygii ugu dambeeyey oo ay isku dayayeen inay dowladdan fadhiidka ah ee dabaqoodhiga ay halkii mar ugu dambeeyey ay hinjiyaan maaragtay ay salka dhulka ka qaato xukunkeedu maaragtay uu gobollo badan oo uu horey u gaari waayey uu gaaro. Sidaa darteed jabkii ay caskariga ahaa oo arrintaa lagala kulmay iyo ciidamadii la burburiyey iyo dhulkii dib looga qabsaday yacni yoolkaas iyo arrintaas iyo maxaanku yirahdaa dhanka diblomaasiyadda xiriirkii maaragtay lacagta shisheeyaha reer galbeedku ay ku bixinayeen oo mushaarkooda ay ku bixinayeen oo boorsooyinka lacagta ay xalna uga soo dejinayeen yacni asagana fashil ayaa halkaa ka yimid oo maanta waxaa la taagan yahay xilli iyo heer iyo marxalad yacni European Union ha ahaato Mareykan ha ahaato Afrikaankii ha ahaato Carabiga ha ahaato cid maanta rabta ama ku kalsoon inay shilin lacaga meesha ku bixisa aysan jirinin. Sababtoo ah waxaa cid walba u muuqata isku daygii u dambeeyey in lagu fashilmay soddonkii sano ama labaatankii sano lasoo dhaafay dagaalkan inuu socday wax natiijaana ilaa hadda aan laga gaarinin ayna qirayaan kooxdii dagaalkan lagugula jiray inay maaragtay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii bulaalayso. Marka afraad iyo qodobka afraad oo dagaalka ka dhashay iyo jabkii caskariga wuxuu yahay khilaafaad dhexdooda ah iyo maaragtay kala dhimasho ay dabaqoodhigii iyo waxa siyaasiyiinta isugu yeeraya ay kala dhinteen qaybtii iyo wixii mucaaradka sheegayay intoodii badnaa wadanka ay ka carartay maxaanku yirahdaa maanta ay dibadaha kasoo qaylinayaan oo xaqiiqatan ay qirayaan in waqtigoodii uu maaragtay xilligan uu soo dhammaaday. Halka beryihii dagaalkan u horreeyay ay taageero isu muujinayeen gacmahan is haysanaa ay saxaafadda ka sheegayeen laaluushka ay kala qaadanayeen oo isu nacamlaynayeen maanta waxa weeye way iswada haaraamayaan oo way kala dhinteen oo midba midka kalu maxaan ku yidhahdaa ku nacladood ku ridaya isagoo fashilka iyo waxa ku dhacay maxaan ku yidhahdaa dusha uga tuuraya arrintaa waxaa ka dhashay oo shanada oo qodobka shanada oo jabka dagaalka ka dhashay wuxuu yahay ka rajo dhig shacabkii soomaaliyeed iyo mujtamacii loo been haawisay ee dhaqaalaha iyo mushaarka iyo maxaan ku yidhahdaa calaqa shisheeyaha reer galbeedka laga soo qaaday lagu siray ee maxaan ku yidhahdaa guusha iyo waddanka in la qabsinayo loo sawiray ee sidaa ku kadmay yacni rajo dhig ay ka rajo dhigeen mashruucan iyo maxaan ku yidhahdaa dagaalkan iyo nimankan ee dabaqoodhiga ahu maalin walba mashruuca ay maaragtay soo waaridayaan in ay ka quusteen oo dadku ay arkeen yacni xisaabtu meesha ay u socota iyo meesha ay u dhammaanayso iyo dagaalkan wejiga dhabtahay uu leeyahay iyo cidda uu u dhexeeyo iyo sida maaragtay dagaal laguma guulaystaana marka dhankaas laga eego xaqiiqatan uu yahay lixdaa qodob iyo waxa maaragtay dhankaas iyo maxaan ku rahdaa murtadiintii iyo dabadhilifkii dagaalkan waday ay kala kulmeen marka laga soo tago dhanka kale waxaa jirta guulo isdaba joog ah maxaan ku yirahdaa oo muddadaa saddexda sano ah dadka muslimiinta iyo xarakadu iyo xaq u dirarka muslimiinta oo dhulkan ka jihaadaya ay maaragtay ku tillaabsanayeen oo ilaahay u xaqiijiyey muddadaa saddexda sanaah ee lasoo dhaafay maxaan ku yirahdaa si aan kala go-on lahayn oo isdaba joog ah shalow u dambeysay wuxuu adduunku markhaati ka ahaa oo maaragtay saxaafadda caalamku iyo baraha bulshada iyo meel kasta maaragtay lagu falanqeynayey cadow iyo saaxiibba yacni dhallinyaradii soomaaliyeed ee dhulkan lahayd ee xaqudirirka ahayd ee curummada ahayd oo waddada afgooya iyo xamar u dhaxaysa maxaan ku yidhahdaa runtii ammaanka ka sugahaya oo dabadhilifka iyo shisheeya kalkaalkana ku laynaya dadka muslimiintana ammaankooda ku sugaya waxaan aragnaa oo xaqiiqatan saddex sano kadib maaragtay aan aragnaa dadkii muslimiinta ahaa oo la qalday oo afraad afraad iyo maxaan ku yidhahdaa jamaaca jamaaco u xaqiiqsanaya wixii iyo qaladkii la geliyey kana soo noqonaya walaalahoodna maxaan ku yidhahdaa wax la cunayo oo la jooga oo la nool oo maxaan ku yidhahdaa maanta fahansan sida loo isticmaalay iyo maxaan ku yidhahdaa jarka looga booday ballan qaadayana mar dambe inaysan wax noocaasa aysan ku degmi karinin waxaan maanta aragnaa mujtamac soomaaliyeed oo gobolada tusaale ahaan maanta howlgalladii u dambeeyey ay ka dhacayeen yacni maxaan ku yirahdaa gacmo furan kusoo dhoweynaya dadkii maxaan ku yirahdaa walaalahooda mujaahidiinta oo cadaaladda iyo maamul wanaagga iyo maxaan ku yirahdaa shareecada islaamka iyo maaragtay islaamnimada ay uga barteen ayagoo maaragtay yacni ku daalay oo tacaddi iyo hagardaamooyin nooc kasta ah kala kulmay dabaqoodhiga maxaan ku yirahdaa bilaadiinta ah iyo shisheeyaha jinsiyadaha duwan iyo saliibiyiinta caalamka ee wadankoodii iyo dhulkoodii iyo goboladoodii iyo deegaanadoodii maxaan ku yirahdaa kusoo duuday khayraadkoodii boobay acraaddoodii iyo sharaftoodii bannaystay dumarkanagii walaalihii muslimaadkaayo xijaabnaa kufsanaya maxaarimtii maxaan ku yirahdaa dadka muslimiinta ku tuntay masaajidii duminaya yacni dadka dhaqaalahoodii burburinaya wax ay u reebayaan maanta aysan jirinin marka lasoo koobo dalku maanta wuxuu marayaa marxalad xasaasi ah dadkii soomaaliyeed ee muslimka ahaana maanta ay rabaan oo ay ku ducaysanayaan oo ay sugi la-yihiin in dad walaalahooda oo muslimiina oo dalkan iyo dadkan dan ka leh oo u naxaya oo u turaya oo diintooda iyo cadaalad iyo islaamnimo ay ka helayaan inay maanta xukunka iyo talada maanta dadkan ay la dalkan ay la wareegaan waxaan dabaqoodhiga ah oo bilaadiinta ah oo mulxidiinta iyo murtidiinta isugu jira iyo saliibiyiintoodana ay meesha ka baxaan dhagdheer dhimato dhulkii nabadiyayna maaragta insha allahu tacaala ay noqoto waxaan leenahay waa arrin iyo fafaalaheedu maanta uu muuqdo waxaan barakaynaynaa howlgallada maxaan ku yidhahdaa runtii aadka loo moodiyey ee walaalaha mujaahidiinta oo ay ka wadaan meel kasta waxaan hambalaynaynaa go-aanada mujtamacii soomaaliyeed iyo afraaddii ugu muhiimsanayd iyo dadkii qabaa-isha madaxda u ahaa ay qaateen iyo sida ay u fahmeen dhagarta waxaan hambalyaynaynaa midnimada dadka muslimiinta maanta ka dhex jirta iyo sida mashruucii iyo manhajkii islaamka iyo in waddankan shareecada islaamka lagu xukumo loogu istaagay sida dhabtaana maxaan ku yirahdaa looga run sheegay muddada labaatan ee dhowrkan sano ah insha allah guul iyo gobonimo iyo dhulkan oo dadkiisu ay ka taliyaan shareecada islaamkana lagu maamulo ayaan rajaynayna